الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan bilaabaneynaa insha allah kitaabka la yidhaahdo fadl lislaam baabu fadli lislaam ama fadlu lislaam wee uu leeyahay sheekha caalimka raximahu llah ee ilaahay subxaana watacaala dad badan ku anfacay sheekh maxamed bin cabdiwahaab raximah llah ee dhintay taariikhda hijri marka ee kun afar boqol kun iyo laba boqol iyo lix afan kun iyo laba boqol iyo lix dhintay maantana taariikhdu waa kun afar boqol iyo soddon iyo muxuu ahaa todobo bishii rabiicu lawal sagaal iyo labaatankeedan maanta ku jirnaa marka sheekhu saas wuxuu ku mootan yahay oo dhimashadiisii kasoo wareertay laba boqol iyo kow iyo soddon sano intaana khaldanayn ilaahay u naxariiso kitaabkan isagaa sheekhu baabu fadlulislaam ama fadlulislaam uu ku magacaabay kitaab aada iyo aad iyo aad iyo aad runtii u cajiib ah weeyaan kuba kutubada sheekh maxamed bin cabdiwahaab raximahullah kulligoodna waa kutubo la yaab leh kutubo runtii aada iyo aada ula yaab leh wey oo ka tarjumayda tusinayda manhaj wanaagga caqiida suubinida wanaagga mu'alifka ah raximahullah qofka qoray kitaabkan sheekhu wuxuu kahala hadlay fadlulislaam ilaahay subxaana watacaala diintiisa islaamka ah ama ha ahaato tii guud ee nebi walba haystay ama ha ahaato tan gaarka ah ee nabiyullahi maxamed alayhi salam lala soo diray diintaasi wanaagga ay leedahay oo ay diimaha kale ay ka wanaagsan tahay diinta islaamka ee tawxiidka ku dhisan ee ilaahay u hoggaansanka ku dhisan ee shirka iyo dadkiisa in laga beri noqdo ku dhisan miisada iyo wanaagga ay leedahay oo diimaha kale ay dheer tahay sidaas oo kale waxaa ku sugan diinta nabiyullahi maxamed calayhi salaam islaamka khaaskaa ee nabiyullahi maxamed salam lala soo diray sida uu diimihii kale ee nebiyadii hore laga soo diro isla islaamkii guud ah ilen cibaadaadku iyagaa kala fadli badan rusushu iyagaa kala fadli badan awaamirtu iyagaa kala si fadli badan diinta islaamka iyadoo diinta ilaahay tahay dhammaan diintii ilaahay rusushiisa u wada jideeyey ayaa haddana ay kala fududay kala bala kala ballaarayd kala sahlanayd wahaakada marka sidaas oo kale kitaab waxaa ku sugan nabiyullahi maxamed sal salam islaamkii khaaska ahayo lala soo diray sida uu uga sahlan yahay uga ballaaran yahay uga naasicsan yahay uga sarreeyo islaamkii guud ee lala soo diray rusushadii rusushii ka horreeyey marka waa arrin qofka jeclaysiinaya islaamka diinta ilaahay jeclaysiinaya islamarkaana tusinaysa in qofka raba diin toosan oo qabsado oo ku dhego waxna ku darin kana dhimin nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam diintiisii ilaahay u jideeyey iyadoo diintaa loo fahmaayo oo loo qaadanayo oo loogu dhaqmaayo oo keliya sidii saxaabadii nebiga sal alla ly salam ay ugu dhaqmeen dadkana ugu gudbiyeen marka qaala almualifu raximahu llah bismi illaahi araxmaani araxiimi wa bihi nastaciinu bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan nabtadi u ku bilaabanaynaa uqadar marka jaaru majhuulkaa khabar muqadam ka dhig waxa way jumlada ficliyana mubtada muahar ka dhig ibtidaa'una waa la odhan karaa oo jumla ismiya waa laga dhigi karaa bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaaban magacyada ilaahay dhammaan baa soo gelaya waa mufradun mudaaf fayacum ilaahay magacyadiisa dhammaan ayaa lagu xusa bismillahi marka la yidhaha ilaahay magaciisa magac kastoo ilaahay ayaa soo gelaya assalaam alxaliim alkariim alcaziiz aljabbaar allatiif alkhabiir alxaliim alcafuw alghaniy iyo dhammaan magacyada ilaahay ilaahay magaciisa magacyada ilaahayna waxa u horeeya magacyada ilaahay baa sii kala weyn magacaas lagu bilowda ee ah allah bismi illah allah allaha macbuudka ee cibaadada mudan ku mutaystay rubuubiyadiisa inuu isagu subxaanahu watacaala yahay rabbiga wax walba abuuraha maamulaha iskalaha wax walba rubuubiyadahaasoo ilaahay ku mutaystay aluluhiya alcibaada in keligii la caabudo subxaanahu watacaala ilaahay magaciisaan ku bilaaban waa atawasul biasmaai illaahi subxaanahu watacaala wa sifaatihi ilaahay magacyadiisa oo lagu tawasulo ilaahay loogu dhawaado wa oo ilaahay markaad xusto ilaha ku xusa ilahay wuxuu uri fadkuruuni adkurkum xusa waa idin xus ahay ma ujeedaa marka magaca ilaahay oo la xuso ilaahay baa subxaana watacaala addoonka ugu naxariista oo ku barakeeya oo kusoo dhaweeya marka ilahay wuxuu walilahi alasmaa alxusna fadcuuhu biha magacyo wana wanaagga ku dhamaado ilaahay leeyahe keligiisaana leh magacyada tilmaantaa leh ku bari oo ilaahay yidhi marka bismi illaah ilaahay magaciisaan ku bilaabay allaha alraxmaani naxariista guud naxariista naxariista cid walba gaartay allaha bixiya naxariista muslimka gaartay dagaalka gaartay xoolaha gaartay khalqiga ilaahay oo dhan naxariista gaartay way ka mid tahay wayumsiku samaa an taqaca cala alardi ila biidni samada ilaahay inuu ka celinaayo inuu dhulka ku dul dhacdo uu ilaahay ka celinaayo samada ilaa idankiisa mooye waa naxariis samada haddii nagu soo dunto oy dhulka kusoo fakato bal ka warrama maxaa dhulka haraya wixii ku noolaa maxaa ka haraya naxariistaas guud ee ilaahay khalqigiisa kala gaartay ee xataa neefka xoolaha ay ugu naxariisanayo ilmahay dhalaan oy lugta kor uga qaadayaan si aanay u dhibaatayn naxariista guud ee ay ka mid tahay dabaysha ka soo horeyda dabaysha neecaabta iyo xarafta iyo qabowga iyo bishaarada wadatay roobka ka soo horeysa ujeeda naxariista ilaahay allaha naxariista naxariistaa guud cid kasta oo naxariisata cid kasta oo naxariis ku sugan ilaahayga naxariistaas iyo waayo allahaasaan ku bilaaban allaha alraxiimi naxariista gaarka ah naxariista naxariista gaarka iyuu ilahay u naxariistaa wa kaana bilmu'miniina raxiiman mu'miniinta ayuu ilaahay raxiim u yahayo adduunkana naxariis gaarahu siiyo waa iimaan iyo islaamnimo ayuu ilaahay ku hanuuniyey aakhirana naxariis gaarahu ilaahay siiyo oo naarna waa uga badbaadiyey jannana waa ku geliyey janna ku geliyey ilaahay subxaana watacaala marka ilaahay magaciisaan ku bilaabayna magaciisa allaha alraxiimi naxariista guud naxariista alraxiimi naxariista gaarkaa naxariista bismi illaahi raxmaan raxiim sheekh ku bilaabay iqtidaa'an bikitaab illahi caza wajal isagoo sheekhu ku daysanaya ilahay kitaabkiisa qur-aanka oo ilaahay ku bilowday bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin alraxmaan araxiimi maliki ywm iddiin qur-aanka ilahay muxuu ku bilowday bismi illaahi araxmaan raxiim sheekhu sidii ku bilowday saas oo kale iqtidaa'an binabiy sal l slam sheekh maxamed nabiyullaahi moxamed sala allahu alayh wasalam ayuu ku dayan oo markuu warqadaha qoraayo rasaa'ilka markuu rasuulka alayh salam u qoraayo gaalada oo masalan diinta ugu yeeraayo bismi illaahi araxmaan araxiim uu ku bilaabay jiri nabi sala allahu alayh ali wasalam marka wayna sameeyeen culimo fara badan inay kutubadooda bismi illaahi araxmaan raxiim ku bilowdaan alimaam albukhaari aa kamid a saaxibu saxiix bismi illaahi araxmaan raxiim uu ku bilowday culamada qaarna waxay ku bilowdaan xamdigay ku bilowdaan ina alxamda lilahi naxmadahu naxmaduhu wanastaciinu ayay ku bilaabaan nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu rasaa'il dirayo oo wax qoraayo bismi illahi raxmaan raxiim ku bilaaban jiray markuu hadlayana xamdiga ilaahay uu ku bilaaban jiray maujeedaa culamarka labadaba waa sameeyaan bismi illaahi araxmaani araxiim marka ilaahay subxaana watacaala magaciisa allaha ar naxariista guud iyo midda gaarkaa naxariista ayaan ku bilaabanaynaa kitaabkan akrintiisa iyo barashadiisa innagoo ilaahay weydiisanayna subxaana watacaala inuu nagu anfaco kitaabkan xaqa ku sugan oo ilaahay qalbigeena ku anfaco dhageheena ku anfaco indheheena ku anfaco innaga dhan nagu anfaco ilaahay baan subxaana watacaala u kaalmo weydiisanayna alif wuxuu wabihi nastaciin wabihi nastaciin ay wabillaah ilaahay un baan nastaciinu kaalmo weydiisanayna majaaru majruurkii lasoo hormariyay wabihi nastaciin ilaahay oo keliya un baan ay wabillaah nastaciinu kaalmo weydiisanayna ilaahay keliya un baan kaalmo weydiisanayna baabu fadli lislaam ama baabun fadlu lislaam baabu fadli lislaam islaamka fadligiisa sharaftiisa iyo wanaagiisa uu baab yahay amaba baabun ay haadaa kani baabun baab waayo kani waa baab fadlu lislaami ay haadaa fadlu lislaami kani islaamka fadligiisa waayo meeshan waxaa looga hadlaa weeye islaamka diinta ilaahay ah wanaaga uu leeyahay qaala almualif raximah llah kaqowli illahi tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina waqowli illahi tacaala ilaahayga sarreeya qowlkiisa uu baab yahay oo alla yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum alyawma maantaan akmaltu kaamil yeeloo dhamaystiray lakum adinka idin dhamaystiray muslimiinow diinakum diintiina maanta ayaan diintiina idin dhamaystiray wa atmamtu oon taam yeelay calaykum dushiina ku taam yeelay nicmatii nicmadayda galladayda barwaaqadayda nicmadayda warati waradiitu oo aan raalli ka noqday ayuu leeyahay alle lakum idinka muslimiinow idinkaga raalli noqday alislaama islaamka diinan diin ahaan ku nasbi tamyiis diin ahaan idinkaga raalli noqday allah tabaaraka watacaala aayaddaa saddex arrin buu ku sheegay subxaanah saddex arrin buu alla ku tilmaamay aayadda sidaa u kooban in ilaahay uu diinta islaamka uu dhamaystiray waa ko in ilaahay uu nicmadiisa u taam yeelay dadka addoommadiisa islaam muslimiinta saddex in ilaahay muslimiinta raalli uga noqday diinta islaamka waayahay maxay ku kala duwan yihiin akmaltu iyo atmamtu waxaan ka baranaynaa xabru lqur'aan wa mufasir lqur'aan cabdillahi ibn cabaas radi allahu tacala canhu waxaa laga soo wariyey inuu aayaddaa yidhi akbar allahu nabiyahu sala allahu alayhi wasalam waalmu'miniina anahu akmala lahum liimaana ilaahay wuxuu u sheegay nabigiisa sala allahu alayh wasalam iyo mu'miniinta inuu u dhamaystiray iimaanka u fiirso ibnu cabaas diina kumti aliimaan buu ku fasiray marka aliimaan iyo addiin iyo alislaam waa isku macnowa inuu ilaahay u dhamaystiray nebigiisa sala allahu calayh wasalam iyo mu'miniinta iimaanka oo falaa yaxtaajuuna ilaa ziyaadatin abada mar hadduu ilaahay diintii u dhamaystiray iimaanka u dhamaystiray uban u baahnaan maayaan ku wax kordhin diin in loo kordhiyo u baahnaan maayaan weligood waqad atamahu allahu taasoo kale ilaahay waa waa waa uu taam yeelay diintii oo falaa yunqisuhu abadan ma naaqusinayo ma kala dhimaayo marka akmaltu lakum diinakumna waxa waaye diintii waa la dhamaystiray wa atmamtu calaykum nicmatiina waa la kala nuqsaamin maayo nicma diintii waa la dhamaystiray inta la dhamaystiray oo ilaahay kaamil yeelay ma dhaasin oo markaa digdig diintii uma naaqusin oo ma kala dhumin ee ilaahay waa taam yeelo inay naaqusto oy kala dhinaato oy kala dhunto buu ilaahay ka ilaaliyey subxaanahu watacaala marka diintii waa la dhamaystiray oo waxa weeyaan kala kala kala ma kala dhimana waana la taam yeelay oo inay kala dhinaataa laga ilaaliyay oo jeeda ha diimihii hore waa la dhamaystiray yani diimihii hore allahu aclam allahu aclam ma dhamaystiraayeen mase way kala dhimanaayeenoo oo hadda nabiyullahi ciisa calayhi salaam diintiisii waxaa qeyb ka mid ahayd diintii nabiyullaahi muuse waxaa qeyb ka mid ahayd marka marka marka diinta islaamka iyada waa la dhamaystireen waxaa kaloo dhacayo diinihii hore in lakala nuqsaaminayo lakala dhimaayo oo ay dadkii ilaahay subxaana watacaala mas-uuliyadda saaray inay ilaaliyaan istuxfiduu xifdiya laga dalbay ayaa nuqsaamiyo kala dhima diinta meesha diintan ilaahay islaamka nabiyullahi maxamed sal l slam laga soo diray oo ilaahay isaga kafaalo qaado inuu xifdiyo ha ilahay yili ina naxnu nazalna dikra wa ina lahu laxaafiduun marka masalan tawraad iyo injiil oo kale ha dadkii waxa weeyaan nebiyadaa rumeeyey nabiyullahi muuse iyo ciise alla waxay saaray inay ilaaliyaan ma ilaalin waa kala lumiyeen laakiin qur-aanka kariimka ah ilaahay subxaana watacaala isagaa kafaalo qaaday ba isagaa ballan qaaday inuu ilaalinayo waana ilaaliye ilaahay marka diinta islaamka wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu leeyahay saxaabigu waqad atamahu llahu falaa yunqisuhu abadan ilahay waa taam yeelo weliga ma nuqsaaminayo diinta marka diinta islamka waxba kama maqna maalintii nabiyullahi maxamed sala allahu alay waali wasalam uu soo dejiyey ilaa maalintaa la joogo diintu waa dhamaystiran tahay waxna kama kala dhumin laakin waxa laga yaaba inaada anigu aada garanayn inaadan anigu aqoonin laakin diintii waa dhamaystiran tahay wax laga dhumiyo male maujeeda qofkii markay ku yidhaahdo diintii nabiyullahi maxamed sal slam lagu soo dejiyey ayaa kala naaqustay sida ay sheeganayaan nimankaan ilaahay ka baqayn oo raafidada ah oo munaafiqiinta ah aan islaamka dhabta ahayn ay ku andacoonayaan diintii ma dhamaystira waa kedib iyo beenwa ilaahay subxaana watacaala aayaddaa wuxuu ku tilmaamay oo noogu fasiray saxaabiga cabdullaahi ibnu cabbaas oo nebigu sala allahu alayh wasalam ugu duceeyey allahuma calimhu allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil ilaahuw diinta fahamsii oo fasirka bar macnaha bar oo cabdullaahi ibni mascuud radia allahu tacala canhu uu turjumaan alqur'aana uu ku sheegay uu ku tilmaamay qur-aanka ka tarjuma oo fasira oo caddeeya cabdullahi ibn cabbaasna wuxuu dhintay intaasoo sano u ka dambeeyey cabdullahi ibn mascuud maxaad u malaynaya marka cilmigii faraha badnaayo kororsaday cabdullahi ibn mascuud dhimashadiisa kadib saxaabigaas ayaa muxuu ahaa ku fasira aayaddaas in aan diinta islaamku aani weligeed kala dhimnay waxa uu yihi saxaabigu waqad radiyahu falaa yaskatu falaa yaskatuhu abada ilaahay waa ka raali noqda diintaas oo weligii u caroomaayo weligii u xanaaqi maayo weligii u caroomaayo ilahay diintaas raalli buu ka noqday saddexdaa arrinba waxay tusinaya diintan islaamka fadligeeda waa diin marka horena la dhamaystiray marka dambena la ilaaliyey ilaahayna u raalli ka yahay waraditu lakum alislaama diina faa'iido ilaahay inuu diinta islaamka raalli ka noqday macnaheedu maxaa waay in ciddii diintaa qabsatana ilaahay uu raalli ka yahay ma ujeedaa sida ilaahayba subxaanahu watacaala uu macsida u necab yahay wallahu laa yuxibu alfasaad ilaahay fasaadka iyo macsida ma jecla oo ilaahay mar haddaanu macsiyi jeclayna dadkii macsiyaysanaya aanu jeclayn wallahu laa yuxibu almufsidiin ilaahay mufsidiinta ma jecla ayaa dhinaca kale ilaahay wuxuu jecel yahay daacadii islaamkii buu ilaahay jecel yahay waraditu lakum islaama diinan sidaas oo kalena ciddii diintaa haysatay ayuu ilaahay subxaanahu watacaala jecel yahay sidaa daraaddeed ilaahay addoommadiisa uu jecel yahay isku si uma jecla maxaa yeelay haysashada ay haystaan diintii islaamka ayay ku kala duwan yihiin oo qof baa diintii dhan wada haysta qof baa qayb ka haysta qof baa tabar yar wahaakada waraditu lakum alislaama diinan buu ilaahay yahay qofka raba marka inuu ilaahay raalli ka noqdo oo ilaahay jeclaado diintaa uu ilaahay raalli ka noqday ha ku dhego oo ha qabsado aayadda waxaa ku sugan marba haddii diinta ilaahay u cadday inuu dhamaystiray oo aanay kala dhinnayn isla markaana ballan qaaday inaanay kala dhinnaan doonin oo ilaahay ilaalin doono inay waajib tahay iyadaa oon in diin laga dhigto oon waxba lagu kordhin waxna laga dhigin marka waxay ku andacoodaan ahlubidacu sida suufiyada iyo shiicada dadka lamidkaa diintaa bidca fiican leh oo wax cusub ayaa jira oon diin ah oo nabiyullahi maxamed sala allahu alay ali wasalam ka diin dhigan oo diin noqonaya waa been waay diintu way dhamaystiran tahay faa'ida caalimka la yidhaahdo alimaam malik imaamu daarihijra imaam shaafici iyo culamo badan sheekhoodii wuxuu oran jire man qaala ina fi lislaami bidcatan xasana qofkii yidhaahda islaamka dhexdiisaa bidco fiican leh bidco fiican baa jirta islaamku dhex jirta faqad zacama ana muxamedan khana risaala sala allahu alay wasalam wuxuu ku andacooday oo yihi kaas in nabiy llahi maxamed sal l slam uu kala khiyaanay fariintii ilaahay usoo dhiibay qofka odhanaa islaamka bidco fiican leh wuxuu ku andacoonayaa in nabiy llahi maxamed sal l slam uu diintii kala khiyaamay maxaa yeele ilaahay baa yiri u yihi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum islaama diinan maantaan diintiina idin dhamaystiray wuxuu yihi imaam malik hadalka soo sii wata famaa lam yakun yawmaydin diinan falaa yakunu alyawma diinan maalintaas waxaan diin ahayn maanta diin noqon maayaan buu yihi imaam malik wuxuu dhintay hijradu marka ahayd boqol todobaatan iyo sagaal boqol todobaatan iyo sagaal qarniga koowaad oo dhashay qarniga labaadna waa dhintay haye innagana waxaan ku jirnaa qarnigii shan iyo tobnaad ayaan ku jirnaa maalintaas imaam malik wuxuu leeyahy qarniga labaad wixii aan maalinta ilaahay aayaddan soo dejiyay alyawma akmaltu ilaahay yidhi aan diin ahayn maanta diin noqon maayaan bu marka waxaa is weydiin leh waxaa la yaab le waxaan arkayay allahu mustacaan marka bidac diin maaha aayaddaa marka waxay tusinayaan ilaahay subxaana watacaala diintiisa islaamka fadliga ay leedahay oo marka koowaad ilaahay waa dhamaystiray marka labaad ilaahay waa ilaalinayaa marka saddexaad ilaahay raalli buu ka noqday qaala almualif wa qawlihi tacaala qul yaa ayuha annaas in kuntum fii shakin min diini falaa acbudu aladiina tacbuduuna min duuni illah walakin acbudu allaha aladi yatawafaakum allahu akbar aayaddaa bal dhegeysta ilahay wuxuu yihi qul waxaad dhahdaa nabiga alle moxamedo calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annaas yaa ayuha annaas dad yahow yaa ayuhaa kuwaan annaasu dad yahow dadow in kuntum haddaad tihiin fii shakin shaki kuwa kaga sugan min diini diintayda dad yahow haddaad diintayda ka shakisan tihiin yani inay sax tahay iyo in kale waxaan idin sheegayaa xujo caddayn tusinayda inaanay ahayn diintaasu wax laga shakiyo ay xaq tahay in kuntum haddaad tihiin fii shakin shaki kuwaas kaga sugan oo ka shakisan min diini diintayda waa diinta islaamka ee waradiitu lakum alislaama diina ilaahay yeliye falaa acbudu caabudi maayo aladiina kuwa tacbuduuna aad caabudaydiin min duuni illahi ilaahay sokadii walaakin ha yeeshee acbudu waxaan caabudaa allaha allah baan caabudi alladii midka yatawafaa oofsanaya kun adinka iyo oofsanaya caabudi maayo ilaahay sokodi waxaad caabudayin ilaahay cidda ka soo hartood caabudayda anugu ma caabudayo waxaan si caabudaa acbud allah aladi yatawafaakum allah baan caabudi ah kan idin oofsanaya oo idin dilaaya oo nafta idinka qaadaya wafaadku bimacnaa noolna waa noqotaa marka farqiga noo dhexeeya dadkan diintayda ka shakisanoo waxa weeye adinku waxaad caabudaydiin ilaahay makhluuqaadkiisa addoommadiisa aniguna waxaan caabudaa ilaahayga khaaliqa ah ee dhammaanteenna oofsada ee nafteenna dhimashadeenna nolosheenna arrimaha dhan isagu maamula shakigu halkuu ka yimi marka yaa saxsan cid caabudayda khaaliqa iyo cid caabudayda makhluuqa yee loogu shaki karaa qul yaa ayuha annaas qulla yaa ayuha dabiho ana yaa ayuha annaas dabiho in kuntum adaatin fii shakin shaki kuwa ku jira min diini diintayda kaga jiro shaki kaga sugan falaa acbudu caabudi maayo aladiina kuwa tacbuduuna aad caabudaydiin min duuni illahi ilaahay sokadi wax allaale wixii allah aan ahayn ood caabudaydiin caabudi maayo u fiirso lama kala reebin lama dhihin caabudi maayo asnaamta lama dhihin caabudi maayo dhagxaanta caabudi maayo dhirta lama dhihin caabudi maayo muxuu ahaa sawirada lama dhihin caabudi maayo muxuu ahaa waxaa la yidhi wax walba oo ilaahay kasoo hara kala reeb ma laha a wax kasta oon allah tabaaraka watacaala ahayn caabudi maayo yaan caabudi walakin acbud allaha aladi yatawafaakum waa macnaha laa ilaha ila allahu aayadda ogow annafy walisbaat waay walakin hayeeshe acbudu waxaan caabudaya allah allah baan caabuday aladi midka yatawafaa oofsanaya kun adinka iyo oofsanay allaha nafta idinka qaada markii horena idin geliyay inta idinku jirtana idinku haayo allahaasaan caabudi maxaa iga qaldan markaa ma inaan allah caabudo miyaa waxa wa wax qaldan oo shaki laga keeni karo adinkase inaad addoommada ilaahay caabudaan waladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadun amhaalukum ilaahay sokodi kuwaad caabudaydiin cidaan allah ahayn aad caabudaydiin waa addoomma idinkoo kalaa adinkuna inaad cibaadadiina ilaahay addoommadiisa intaad caabudaan see ku dhici kartaa addoommada ilahay intaad caabudaan aad aad aad yaqiinsan tihiinoo aada hubsiimo kaga sugantihin diintiina aniga oo caabudaaya ilaahayga nafta idinka qaadaaya wax walba maamulana aad shaki ka qabtaan diinteeda wax laga shakiya meeshaan ma yaalo marka cajiib waay cajiib waay ilahay qur-aankiisa cajiib waay ilaahay muxuu la doodaa waxa waaye oo xaqa u caddaynaa ciddii xaq doonaysa a aayad kale ilaahay waa ka yidhi subxaana khalaqa asamaawaati bigayri camadin tarawnaha ilaahay samaawaadkiiyuu abuuray tiir la-aan buu abuuray waadna aragtaan inaanay tiir lahayn samadii tafsiir kalaa jiro oo sifa lagu sifeeyo tiirkaasood aragtaan oo macnaheedu ay tahay in samadii ay tiir leedahay laakiin ibnu kathiir wuxuu xoojinayaa samadu inaanay tiir lahayn qowlkaasuu doortay tiir ma laha samadu ay ku taaganta ilaahay baa amarkiisa ku haya marka ilaahay wuxuu ihi khalaqa asamaawaati bigayri camadin tarawnaha ilaahay samadiibuu abuuray tiir la-aan waadna aragtaan inaan samadu tiir lahayn wa alqaa fi lardi rawaasi an tamiida bikum dhulkiioo ilaahay wuxuu ku tuura buuro si aana idinla gilgilan idinla dhaqdhaqaaqin buuruhu dhulka celiyaan waa waa digibo watad waaye qofku yaqaana yaqaana teendhada amaba caqal soomaaliya waxa la yidhaahdo ama teendhooyinka maxaa lagu taagaa oo dhulka lagula celiyaa waxyaabo biro la sursur dhulka lagula ama qoryo dhulka lagula kaawiyo dhulka lagula qabto marka kuwaasaa dhulka ku celinaya buuraha saasoo kale allah tabaaraka watacaala ayuu dhulkii ku qotamiyey si aanu dhulkii u dhaqdhaqaaqin waaya ilahay oo basa fiiha min kulli daaba dhulka ilahay wuxuu ku faafiyey nooc walba oo dhaqdhaqaaqa wax allaale waxa dhaqdhaqaaqa naftale oo shimbirihii dadkii wax walba ilahi wuxuu anzalnaa min asamaai maan samadii biyaan kasoo dejinay faambatnaa bihi waxaan biyihii kusoo saarnay min kulli zawjin bahi ha nooc kasta oo qurux badan oo dhirta marla fiirsa midabkeeda mid baa cagaaran mid baa cad mid baa casaana mid baa madooba dhadhankeedii cajiib ilahay wuxuu marka haadaa khalqullaahi kaasi ilaahay abuurkiisi waaye ee fa arunii itusiya maadaa maxay bay khalaqa aladiina min duuni kuwa ilaahay kasoo hara abuureen intaa lasoo sheego samadii oo tiir la-aan la abuuray dhulkii oo buuro lagu joosiyey samadii oo biyo laga keeno dhulkii dhir looga soo bixiyey waa ilaahay uunkiise maxay abuureen ilaahay kuwa aan ahayn itusiya fa arunii maadaa khalaqa aladiina min duuni allahu akbar walu fiirso lama kala reebin dhagxaantu waxay abuureen keen adugu jinku waxay abuureen keen malaa'igtu waxay abuureen keen dadku rusushu waxay abuureen keen nabiyullahi ciisa muxuu abuuray ma samadoo abuura maya isagoon dhalanay samadu jirto ma dhulku abuura maya waa ka horreeyey dhulku aabihii aadanaaba dhulka laga abuuraba yani waxaa nabiyullahi aadam aabo u yahay cid allaale ciddii bani aadama aabehen waay nabiyullahi aadam marka nabiyullahi aadam dhulka laga abuuray see nabiyullahi ciisa dhulku abuura haye nabiyullahi muxuu abuuray nabiyullahi ciisa muxuu abuuray ma ma roobka u keena maya roobka wuxuu imaan jiray isagoon dhalan ma dhirtuu soo bixiya isagoon dhalan muxuu abuuray waxba shayna ma abuurin waa addoommada ilahay kuwa ugu fadliga badnaayo kamid yahay nabiyullahi ciisa marka waa tawxiid marka diinta islaamka islaamka waa saas weeyaan waxaad caabudaysaa ilaahayga dadka oofsada ilaahayga koonka abuuray cid kale ma caabudaynin mana ku banaan ilahay wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu marka aayaddaas qul ya ayuha annaasu in kuntum fii shakin min diini falaa acbudu aladiina tacbuduuna min duuni illah walakin cbud allaha aladi yatawafaakum waxaa ku sugan fadliga diinta nabiyullaahi moxamed sala allahu alayh wasalam ay dheer tahay diimaha kasoo horjeeda ee shirkiga iyo diin la-aanta iyo balaayada ku dhisan waqawlihi tacaala ya ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waaminuu birasuulih yu'tikum kiflayni min raxmatihi wayajcal lakum nuuran tamshuuna bihi wayagfir lakum wallahu gafuur raxiim ya ayuha kuwa aladiina kuwa ya ayuha kuwinan kuwaan aladiina kuwaano ka bedel aladiina bedel ka dhig ayuha ka bedel ayadaa ka bedel ya ayuha aladiina kuwaan aamanuu rumeeyeeno itaquu adeeca allaha alle ilaahay adeeca taqwadii marka aan ku fasino imtithaalu alawaamir waijtinaabu nawaahi in ilaahay la adeeco iyadoo isaga lagu raali gelinayo itaquu ka cabsada allaha alle oo wa aaminuu rumeeya birasuulihi ilaahay rasuulkiisa rumeeya haddaad saad yeeshaan maxaa helaydiin yu'tikum waa yu'ti waa siin kum adinkoo idin siin alle yu'ti waa idi waa siin alle kum adinkoo idin siin kiflayni laba dhees laba nasiib oo min raxmatii naxariistiisa ka ahaaday laba naxariistiisa ka ahaatuu ilahay idin siin waa maxay labada dheer waa raxmat dunya wa raxmat alaakhira adduunyada naxariisteedu ilahay idin siin naxariista aakhirana ilahay waa idin siin marka hadba qofku siduu ilaahay uga cabsado uu adduunyada naxariisteeda u helaa aakhirada naxariisteedana u helaa wayajcal waa yeeli alle lakum idinkoo idin yeeli haddaad ilaahay ka cabsataan ad aamintaan rasuulkiisa rumaydaan nuuran buu ilaahay idin yeeli nuur waa cilmi waay nuurkaasoo ka sifaytamshun aad ku soconaydin bihi isaga binuuri nuur aad ku socotaan ayuu ilaahay idin siinaya wayakfir waa dhaafi alle laku idinka waa idin dhaafi yani dunuubakum waa idin dhaafi wallahu alle kafuur alle dambi dhaaf badan wey cidii waxa weeye u toobad keenta raximuna naxariis badan waay wallahu alle kafuur alle dambi dhaaf badan waay dambi dhaafkii maxaa lagu hela dab ilaahay dembigaaga kuu dhaafo labaad ku heli inuu ku asturo o ilaahay aanu ku fadeexayn iyo inaanu kugu ciqaabin gufraanka waa kaas laakin intaas macnaheedu maa inaad janno gelaydo ee waxaad u baahan tahay alla raxiima na raxiiman naxariis badan oo ilaahay naxariisiisii aad jannada markaa ku gasho ilaa xoolahuba dembi ma laha jannana geli maayaane ciid bay noqonayaan oo markaas uu gaarku leeyahy laytani kuntu turaaban marka gufraankii dembi dhaafkii naaraa looga badbaadaa naxariistiina janna lagu helaa wallahu alla kafuur ila dembi dhaaf badan wey raxiima naxariis badan marka aayaddaas waxaa ku sugan qofka ilaahay ka cabsada oo diintiisa rumeeya ee rasuulkiisa rumeeya inuu ilaahay siinayo naxariisi adduunyo iyo mid aakhiro culama qaar waxay ku fasireen aayadda in ilaahay kula khitaabayo ahlu kitaabkii yuhuudda iyo nasaarada kuwoodii haysta diintii saxda ahayd tawxiidka ahayd ee markii nabiyullahi maxamed alay slam lasoo dirana rumeeyey diintii lala soo diray inay leeyihiin laba ajar laba abaalgud abaalgud ay ku leeyihiin diintii nebigii hore ay rumeeyeen abaalgud labaad ay ku leeyihiin diinta nebigan ay rumeeyeen nabiyullahi maxamed sal slam laakiin culamada qaar waxay doortaan isla ayaga aayadda bilowgeeda iyaga u dalishanaya ayaa layihin aamanu waxay doortaan inay yihiin muxuu ahaa dadkan diinta rumeeyey islaamka ama diimaha kale ha haysan jireen amayaan haysan oo ayna leeyihiin naxariis adduunya mid aakhiro naxariis adduunya saas weya qofkii og qofkaan ogeyn ma oga gaalada adduunka cadaabay ku jiraan bal adduunka ma gaal maahee muslimiinta qofba qofkuu ka macsi badan yahay waa ka dhibaato badan yahay adduunka adiga lafsidaada u eego habeenkaad ilaahay aad deecdo oo camal alla raaligelina aad sameydo ood waalidkaa u baarinimo sameydo oo aad qaraabadaada raximkaaga xariirido oo dadka masaakiinta u naxariisatay oo camal raalli gelina ilaahay aad sameydo bal habeenkaas aad dareemaysa u fiirso degenaanshahaaga kalsoonidaada xasiloonidaada adoo iska baaxan adoo iska xanuunsan adoo iska tabar yar u fiirso habeenkaad macsiyaysato oo waxaway addoomada ilaahay aada dulmido oo ilaahay subxana wa carigeliya aad faraha ku walaaqdo bal saad dareema adugu isxukun ujeedaa de raaxadu ma aha guryo waaweyn oo la dega maaha dhismo waaweyn oo la samaysta maaha diyaarado waaweyn oo la koro maaha naxariistu maaha raaxadu saas maaha raaxada waxa alaa bidikri illahi tatmaina alquluub ilahay cuskiisaa quluubta ku xasisha oo qalbiga ku degaa oo ku qaboobaa sidaa daraaddeed waxaad arkaysaa dadka ahlu macsida oo adduunyada dhaqaalo fara badan leh oo waxa weeye waad la yaabayo oo magaca ay leeyihiin haddana waa gubanayaan qaarkood waa istoogtaan qaarkood buurahay iska tuuraan dabaqyada iska ridaan boondooyinku iska tuuraan qofkan taariikhdiis markaad baarto waxaa laga yaaba inaad hesho lacag milyan ka badnaa inay ugu jirto accountiga inuu intaasoo shahaadaada haysta intaasoo magacinooda maxaa laga haystaa kan maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay waxaanu helin naxariistii ilaahay tabaaraka watacaala ee islaamka ku jirtay ilahi wuxuu ya ayuha aladiina kuwa aamanu rumeeye ittaquu u hogaansama allaha alle wa aaminu rumeeye birasuuli rasuulkiisa maxamed sal slam haddii waa mufradun mudaaf la yihahna fayacum rasuul waayo rusushiisa ilahay rumeeye yu'tikum waa idin siin alla kiflayni laba qayb ay nasiibayni waxadayni oo min raxmati naxariistiisa ka ahade wayajcal lakum idin wayajcal wa lakum idinku idin yeeli nuura nuur nuurkaasoo tamshun aad ku soconaysaan bihi ayaddan waxay daliil u tahay ilaahay oo loo hogaansamo qofku ilaahay ka cabsado oo inta uu diinta ilaahay ka garanayo ku dhowrsado in ilaahay qofka ugu kordhiyo cilmi dheeraad ah inta aad diinta ilaahay ka taqaano haddaad ku dhaqanto in ilaahay kuu kordhinayo cilmi gale kale oodan hore u garanayn wayajcal lakum nuuran tamshuuna bihi ufir haddaad ilaahay ka baqdaan ittaqullah taqwo alla haddii laydan ka helo ilaahay nuurow idin siin waayo sidaa daraaddeed hala ogaado walaalayaal qofka raba cilmi badan inuu barto cilmi waxtar le inuu barto waa inuu inta uu garanayo uu ku dadaalo uu ku dhaqmo intaasu wuxuu ku helaa cilmi dheeraada dhinaca kale waxaa ruma qofka intuu garanayey aan ku dhaqmin cilmiguu garanaya aan ku dhaqmin oo aan ku dhowrsan cilmi cusub inaanu baranin bal wuxuu khatar ugu jiraa kii uu garanayo inuu iloobo oo meeshaba ka baxaba marka mid cusubna bara maayo kii horena khatar buu ugu jiraa ama uuba iloobaaba marka aayaddaas waxaa lagu garanayaa waxaa ku cad fadliga qofku uu ilaahay ka cabsado oo intuu diinta ka yaqaano uu kugu kaga dhaqmo si ilaahay u siiyo cilmi kaloosan garanayn sidaa awel waxaa arkaysaa qof caamiyaad arkaysaa cilmi badan aan lahayn wallahi oo qof cilmi fara badan leh ka toosan ka akhlaaq fiican ka cibaado wanaagsan ka xishood badan wallahi alcadiim kaga baari ah waalidiintiisa ka karaamay og ma ujeeda wax caami hadda u fiirso ka mahadnaq badan ma ujeeda caami waayo cilmigiisu aada u kooban yahay markaad korka aragto waxmaba yaqaan aada leedahay sidaasay tahay caamiga maadaama intuu isagu garanayo uu ku dhowrsado qof caalim lagu leeyahay oo waxaad arkee subxaana allah ma ujeeda nas'al allaha alcafwa alcaafiya marka aayaad kalena ilaahay ku tilmaamay in ilahay oo laga boqo cilmi lagu helo suurat alanfaal aayadda ku jirtaa kamida ilahay yili ya ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana mu'miniin haddaad ilaahay ka baqdaan ood ilaahay u hoggaansataan ilaahay wuxuu idin siinaa furqaan ayuu idin yeeli furqaan waa waxa wax lagu kala sooco xaq iyo baadil sunno iyo bidco dadka toosan dadka qalloocan ma ujeeda aayadkaasi daliil ah laakiin aayadda inta badan laga daliishado ah wattaquu llaha wa yucallimukum ullahu aayaddaas daliilkeeda in qaabka loo daliishadaa sax maaha shee culama tilmaameen sheekh saalex aale sheeka kamid yahay kitaabkan ugu sharaxay qofka heli kara sharaxu leeyahy marka aayaddaas wattaquu llaha ilaahay ka baqa aayaddu intaasay ku egta wa yucallimukum ullahu waa aaya waa waa hadal bilawde wa wa yucallimukum waa idin bara allahu cale ee iskuma xiro ilaahay ka baqa allah idin baraa maaha marka hadday sa ahaan lahayd wattaqu llaha wa yucallim ayay noqon lahayd waaw xarfacadka hadduu yahay wa yucallim mana aha aayad saas wa yucallimu waay marka maqsuudku maxaa wal ujeedku waa maxay qofku inta uu diinta ilaahay ka garanaayo oo ku dadaalo ilaahay wuxuu ku siiyaa cilmi badan oo kale aanu hore u garanaynin qala المؤلف وفي الصحيح عن iبن cmر رadي الlه عnهm أna رasuul الlahi slى الlه عليه وsلم qاal mثlكm وmثl أhli الkitaabayn kamثl rajul اstأجر ujarاءa faqاla man ycml lii من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط على قراط تيه رصاصة Uh... ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط عفوا على قيراط فعملت فعمل فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضب اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء وفي الصحيح شيخ يري صحيحة وحا كسوا وفي الصحيح صحيح كتابك صحيحة وحا كسوا صحيح البخاري وآية من البخاري يصوص على الحديث كي رقم كلاوكم لو بغو سيديت إن لحو كسوا صاري عن ابن عمر وحا لجوري ابن عمر رضي الله عنه إله رالله كابه عبد الله بن عمر يأبيه عمر بن الخطابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول كيسو صلى الله عليه وسلم قال ويري مثلكم تسالين مسلمين هي ومثل أهل الكتابين أهل كتابك لبدي كتاب بدكودي تسالهد تسالين مسلمين هي تصالها هي اه اه أهل الكتابين لبدي كتاب وكتاب التوراة إنجيله بدكودي tusaalihiis waxa weeye yani marka ladinka iyo laysu kiin eego yuhuud iyo nasaaro kamathali rajulin nin oo kale weye kamathali rajulin nin tusaalihiis oo kale wey ista'jara shaqaalaystay oo kiraystay ujaraa kiraystayaal shaqaalayaal shaqaalow shaqaystay shaqo shaqaalow shaqaystay oo faqaala wuxuu yidhi man kuma yacmalu camal sameysha man man yacmal kuma shaqaynaya li aniga ii shaqaynaya min gudwatin maalinta gelinkooda hore ilaa nisfi nahaari maalinta kale barkeed inta laga gaaro subaxii waa berigii ilaa laga gaaro maalinta kale barkeeda waa duhurkii yaa ii shaqaynaya calaa kiraatin kiraad yaa iigu shaqaynaya kiraad waa lacag la isticmaali jiray waagii hore oo qeyb kamida waa yani hadda toban dollar yaa iigu shaqaynaya iyadoo la yidhaha waay juزء min adinaar waay lacagta dinaarka la oran jiray dahabka ahayd muxuu ahaa qayb kamida ayaa la oran jiray marka waa lacagihii dadku lacago kala duwan ay isticmaali jireen dolarku waa isug yahay iyo iyo lacagahan kale shilin soomaaliga iyo waa lacaga cusub waagi hore lama isticmaali jirin marka waxyabaha loo kala iibsado marka yaa igu shaqaynaya calaa kiraatin kiraat facamilat waa waxaa samayday oo shaqayday alyahuudu yahuud baa shaqayday yani hal kiraad yahuud wuxuu ku shaqayday waagu markuu beriyey ilaa laga gaaro duhurkii umadin qaala wuxuu yihi man kuwa yacmalu camal samaynaayo yaa shaqaynaya li aniga ii shaqaynaya min nisfi nahaari maalinta kale barkeeda ilaa salaati alcasri casrika salaadiisa inta laga gaaro calaa kiraatin kiraad yaa igu shaqaynaya facamilat waxaa samayday shaqaysay annasaaraa shaqayday uma dina qaala wuxuu yihi man kuwa yacmalu shaqaynaya li aniga ii shaqaynaya min salaati alcasr casr salaadiisa laga bilaabo ilaa an takiiba shamsu ilaa inti an takiiba intii ay ka ay ka qarsoonto ashamsu qoraxdu ay ka qarsoonto calaa kiraatayni laba kiraad yaa igu shaqaynaya casirkii ilaa maqribki yaa laba kiraad igu shaqaynaya fa antum adinku muslimiino hum iyagaa tihiin adinku kuwaasaa tihiin yacni yahuud waxaa loo bandhigay waxaa la yidhi shaqaa taalla waagu markuu beriyo ilaa duhurkii kiraadaa lala siinayo yaa shaqaysanayo yaa raba shaqadaas yahuudaa tii anaga qaadanayna haye waxaa yimid shaqo kale duhurkii ilaa casirkii yaa ku shaqaynaa kiraad nasaaraa tiri anagaa shaqaynayna ayib yaa shaqaynaya salaadii casir laga bilaabo ilaa maqribkii oo laba kiraad la siiyo adinkaa dhahdeen muslimiin inagaa shaqaynayna fa antum adinkaa hum iyagaa ah faqadii waxaa haraartay alyahuud yahuud ba caroota wanasaara nasaara caroota oo waqaali waxay idhahdeen oo maa maxay bayana anaga noo sugnaaday maxaa naga si ah see wax u jiraan maxaan anaga akhara u badannahay camalan xagga shaqada oo aqala u yarnahay ajaran xagga abaal gudka maxay ku dhacday dhehen innaga maxaa una hawo badanna islamarkaana u ajir yarna qaala wuxuu yihi hal naqastukum ilahi rasuulka sal slam tusaalahan u bixinaya alla wuxuu ku bixinaya yani allah tabaaraka watacala caza wajel ilahi masal acla inuu yuhuudda iyo nasaarada ilaahay subxaana watacaala uu u bandhigay shaqadaas iyo inay hawshaa ku qab intaa ku qaataan ayaguna ay khiyaarkooda ku aqbaleen ilahay muslimiintii subxaana watacaala uu uu siiyey shaqadii ajirkiina ilahay subxana wataala u badiyey iyo shaqada ay qabanayaan muslimiintu ay yartahay markaasaa yuhuudi xanaaq oo inagaa ka hawl badanaya nasaarada inagaa kana wakti badan kana dhaqaale yar kana abaalgudya see ku dhacday qaala wuxuu yihi hal naqastu miyaa naaqsiyo kum idinka idinka nuqsaan idinka ma kala dhimay min xaqikum xaqiini shay-an wax wixii xaqii aad lahaydeen ee ah inaad qaadataan kiiraad haddaad waktigaa shaqaydaan miyaa wax idinka dhimay qaala waxay yidhahdeen laa maya waxana kama dhimay qaala wuxuu yihi daalika kaas fadli waa dheeraadkayga waa dheeraadkayga qof mutaysta ma jiro fadli aan anigu bixiyo waayo uutii waa siiyaa hi dheeraadka mancib baan siiyaa ashaa waan doon anaa deeqdayda waayo kiiraadkan dheeraadka iyo waktigaa kooban oo waktigii shaqadoo la yareeyey aniga fadligayga dheeraadkayga waa deeqdayda waa anaa bixiya anaa iskale ciddaan doonaa siina yaa igu taxakumaayo ma ujeeda marka xadiidkan waxaa ku sugan yahuud iyo nasaaro inay ka hawl badan yihiin kana abaalgud yar yihiin dadkan muslimiinta taana xaqoodii meelna ugama dhicin ee wixii lagula heshiiyey ee iyagu raalli ku noqdeen ee iyagu aqbaleen oy maslaxadooda u arkeen ayaa lagu abaalmariyey ama allah tabaaraka watacaala inuu u badiyey muslimiintii abaalgudkii waa ilahay dheeraadkiisa ma ujeeda maxaa yale ilahay xaqiisa waayo marka xadiidka wuxuu tilmaamaa ilaahay subxana watacaala diintan muslimiinta ee nabiyullahi maxamed sal slam alla uu jideeyey inay tahay diin sahlan allahu akbar isla markaana abaalgud badan waa diin sahlan shaqadeedu way yar tahay abaalgudkeeduna waa weyn yahay yaa bixiyey fadliga ilahay la bixiyey yu'tihi man yashaa cajiib waa xasuusataan salawaat alkhams habeenka leylatu israa walmicraaj ilahay farad yeelay markii hore ilahay konton sanaadoo farad yeelay nebiguna alayh salam waa alla soo qaata amarka ilahay waa fuli saasaa loo abuura inu ilahay caabudo ha yeeshee markuu soo degaan degtay ee samadii nabiyullaahi muuse uu soo maray baa nabiyullahi muusa weydiiyey nebigu wuxuu u tilmaamay calayhi salaam konta salaa in lagu farad yaal nabiyullaahi muusa calayhi salaam jazaahu allahu khayra nabiyullahi maxamed salam waa u naseexeeyey ummadiisana waa u naseexeeyey waa u khayr miiray waa u daacad noqday wuxuu yihi reer banu israa'iilan ku tijaabiyey arrintan ma ay awoodaan ummadaadu ma awoodo ee ilaahay ku laabo alla uga kala yaray dheh nebigu calayhi salaam saasuu ugu laabtay alla ilaahay shan buu ka dhimay nabiyullahi maxamed isa soo laabtay nebigii nabiyullahi muuse markuu yimi allah iba sidoo kale ku yidhi ilaa uu gaaray kont shan salaadood ee ilaahay yidhi subxaanah hiya khamsun wa hiya khamsuuna hiya khamsun waa shan salaad wa hiya khamsuuna waa konton salaad xagga abaalgudka xagga camalka waa shan salaad laakiin xagga abaalmarinta waa konton salaad waa riwaayad kale huna khamsun wa huna khamsuun bal u fiirso xadiidkaas iyo xadiiskan marka camalkii waa yar yahay abaalgudkiina waa badan yahay yaa bixiya arrinta ilaahay fadligiisa miyaana ah marka qofka muslimka inuu ilaahay subxaana watacaala uga mahadnaqo inuu diintaas sahlan hawsheeda yar tahay abaalgudkeedisa weyn yahay ilaahay u waafajiyey a ujeeda nasal allaha alkariim biasmaai ilxusnaa wa sifaatihi alculaa an yajcalna min ashaakiriin والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك